magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga bilaabay qaadashada dukumentiyada guryaha ee saxda ah madasha qaadashada dukumentiyada waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka kan degmada baydhabo saraakiisha amniga odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay madasha iyaga oo sheegay muhiimada ay leedahay qaadashada dukumentiga
ilaahay maanta waxaana waafajiyey inaan dukumiinti helno insha allah wax walba maalinteediiay leedahay iyo taariikhdeedii wax aad iyo aadaan ugu faraxsannahay oon soo dhowaynayna waaye maadaama la waayey dhulkii wax lagu kala leeyahay soddon sano kadib sabtii aanay qabsaday ahadaa gadaashaa soo qabsadayaa laisku haystay soddon sano gudaheed ilaahay baa markhaati ka ah waxa ka dhacay wax la qiyaasi kara ma aan alxamdulilahi shukru rabbi alcaalamiin waxaan aad u soo dhowaynaynaa dowladda koonfur galbeed magaal madaxdeedii aan degannahay ilaahayna makana siiyey oo maanta allana waafajiyey inaan dukumiinti helno
imaad meeshaan dukumiinti oo dhulk iyo guryaha ah oo sharci ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya insha allah waxaan isfaraynaa in dukumiintigan la qaato
waxaan filayaa in tukumiinda maanta la daahfuraayo ee degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed tukumiindigii saxda ahaa oo sharciga ahaa in la qaato la wada qaato oo degmada baraabe iyo nabaaxigeedaba boosaska la isku haysto isqabqabsi dambe intuusan dhicin darteeda loo wada qaadanayo tukumiindigaasna wuxuu noqon doonaa tukumiinda oo dhulka ah boosaska ah guryaha ah oo wada dhisan ama dhulka bannaan uu yahay dukumiintida sidiisuu dukumiinti maxay taha dukumiintu wixii aday ad leedana waa kuu sugaysaa wixii ad laheynana waa kaa qaadaysaa dukumiintiga saxda ahaa koonfur galbeed laga soo shaqeeyey in oo deegaanka qof kastaba deegaankiisa waqtiga wuxuu noqday waqti isqabsi oo dhulkii qof midka degantaaba dukumiinti loo soo samaysta lagugu haystaaba si dhibaata looguba waxaan le waa ku faraxsanahay maadaama arrinkan koonfur galbeed ee ka soo shaqaysay dhanka kale gudoomiyaha degmada baraabe ee ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in qaadashada sabarloogooyinka door muhiim ah ka qaadanayso isqabqabsiga dhulalka ee ka jira koonfur galbeed dadka ku dhaqan baraawe deegaanka dadka deegaanka baraawe reer baraawe dukumentigaan qaata siiba idinka dhulka waxaaway dhib weynaa ku qabtaan oo isqabsidka dhulka aada u batay runtii waxaa la helayaa boos toban qof ilaa labaatan qof laga gadayaa la heli karaa annaga wixii dhulo isqabsidkii iyo maalin walba waxaa saldhig booliiska waxaa buux dhaafiyey dad dhul isku haysta maxkamaddii waxaa buux dhaafiyey maamulka xafiiska oo gudoomiyaha u sarreeyo degmada waxaa buux dhaafiyey dad dhul isku haysto marka hadda laakiin insha allahu tacaala ninkii dhulkiisa u cad yahay inuu asiga leeyahay dukumiintii uu qaadanaa ninkii qaada waayena dee isku haysid iyo iskada wareeg iyo dacwo joogtaa lama joogaye dhulkiisa heydkiisa la bixi waayena waxaa la wareegaya maamulka degmada la wareegayo dowladda koonfur galbeedana waxay doonta ka samaysanaysa hadii la qaadashada dukumiintiyada guryaha ayaa ah mid muhiim u ah maadaama degmadaasi ay ka jirto isqabqaabsi dhul